duruufaha macalinka soomaaliyeed ku xayndaaban waxaa ka mid ah macalinku sideeda bulsho kastaahi horumarkeeda wuxuu ku dhisan yahay ama uu ku taagan yahay oo tiir u ah macalinka marka haddii macalinku uu waayo maxaa la yidhaahdaa horumarin xagga noloshiisa ah bulshaduna ma helayso horumar marka duruufaha macalinka soomaaliyeed ku taagan waxaa ka mid ah macalimiinta soomaaliyeed ma haystaan wax la yidhaahdo job security ma haystaan shaqo maaragtay oo maaragta laysku hadlayn kara ma ay haystaan maxaa la yidhaahdaa waxayna ku shaqeeyaan duruufo adag waxyaabaha soo gala ama inkameka ah ee ay ku shaqeeyaan personal inkamekuna aada u hooseeya waxyaaba noloshooda dabooli kara ma aha inta badan miisaaniyad cid ku kabtana ma leh ama dhinaca dowladda ha ahaato ama hay-adahan kale markaasi waxa weeyaan sharaatiga ama sadaqooy macnaha ka shaqeeya arrimaha bini aadamnimada marka macalinku wuxuu ku shaqeeyaa duruuf aada u adag wuxuu waxa uu soo saaraa waxaan u malaynayaa inaysan ku filnayn noloshiisa marka duruufahaasuu ku sugan yahay macalinku macalinkuna dee haddaanu noloshiisa maaraynin oo nolol ku filan aanu helinin qoyskiisa iyo ilmihiisa bulshada waxaa ma tari karo waa garta maanta maaragtay ku beegan maalinta macalinka soomaaliyeed koob iyo labaatanka november dabcan waxa aan u joognaa ayaa ah in aan muujino muhiimadda iyo ahmiyadda macalinka soomaaliyeed oo runtii dowr muhiim ah uga jira bulshada soomaalida marka adiga ka macalim ahaan maanta oo kale maxay kaaga dhigan tahay adiga iyo macalimiinta kaleba
maantay aniga waxay iga dhigan tahay maalin weyn oo dee waxa weeyaan oo oo maaragtay iftiinkii bulshada soomaaliyeed uu daaran yahay ama dee maalintii ugu muhiimsanayd ee la oran karo macalin marka la yidhaahdo waxaa kuu soo baxaya macalinku sidiisaba waa barbaaryaha bulshada ama waa foster parent weeyaan waa waalidka wax kubciya xagga maskaxda marka aniga waa maalin aada iigu weyn waxay xasuusinaysaa aniga ardaynimadaydii iyo markii de aniga inaan macalinkaygii soo xasuusto anigoon waxba aqoonin dee waxi baray maxaa la yidhaahdaa waxay kaloo i soo xasuusinaysaa intaan ku dhex jiray waxbarashada wixii dee arday ama macalimiin ama baha waxbarasho aan la soo shaqeeyey marka xarumaha waxbarashadu waxay leeyihiin xasuus gaar ah oo maaragtay qofka waad aragtay taariikhdiisa meesha wax ku soo bartay oo uga duwan tahay meelaha kale xasuustii iskuolkiisa uu ka soo baxay ama hoose dhex ahaado ama sare marka goobaha waxbarashada iyo bahda waxbarashada iyo qofka laftiisa macalinka macalinkaasoo arday soo ah laftiisa wuxuu soo xasuusanaya macalinkiisii iyo meeluhu wax ka soo bartay marka waa maalin aad aniga iigu weyn bulshada soomaaliyeed iyo macalinka soomaaliyeedna aada ugu weyn cid kastana ay dareemi karto waata ugu dambeyntii maadaama aad tahay macalin muddo dheer soo shaqeeyey kana tirsan hadda ururka macalimiinta soomaaliyeed dabcan xog ogaal ayaad u tahay baahida macalinka marka macalimiinta soomaaliyeed haddii aad soo koobto waxa ugu muhiimsan ee ay maanta u baahan yihiin dhanka horumarinta
waxa ugu muhiimsan macalimiinta soomaaliyeed maanta u baahan yihiin waxaa la yidhi soomaalida waxay tidhaahdaa tiisabadaryeelaa dadka kale wax baran marka waxaa ugu muhiimsan waa in baahida macalimka la daboolo si uu u daboolo midda bulshada sababta waxay tahay macalinku hadduu ka fakerayo nolol maalmeedkiisii oo isaga noloshiisii aanu ku filnayn bulsho waxba uma qaban karo waxyaabaha kale macalimiintu u baahan yahin waxaa ka mid ah macalinkii inuu helo skill macnaha ama xirfado ama maxaa la yidhahdaa macalinkii uu helo tababar inuu helo si uu markaasi xirfadiisa u kordhiyo in macalimiinta scholarship ay helaan inay helaan macnaha qalab macnaha waxa weeyaan adduunyadu hadda digital wey macnaha waxa weeyaan adduunyada dee waxa weeyaan hadda waxa weeyaan way hormartay oo xilligii dee macalinku dee jeestada keliya wax ku sharxaya lama taagna marka marka waxaa loo baahan yahay macalinka maaragtay in uu heli karo wax allaala wixii qalab ahaa ee u sahlayey inuu waxbarashadiisa ku gudbiyo hadday tahay kombyuutaradii hadday yihiin maxaa la yidhahdaa projectaradii wax allaala wixii dee aalad ah oo aan looga maarimin markaasi waxbarashada inay macalimiintu ay helaan baa loo baahan yahay aqoontoodana de in kor loo qaado waxa kaliya ee tababaradaas qaban karaana waa wasaaradda waxbarashada marka inay iyadu hidaayo tacliinta sare inay macalimiinta siiso tababaro noocaasa oo isugu jira kuwa markaas waxa weyaan maan walla oo gacanta laga qabanayo iyo kuwa maaragtay xagga maskaxda ah oo dee macalinka aqoontiisa lagu kobcinayo iyo iyo iyo xirfadihiisa markaas ayaa loo baahan yahay noor marka waxyaabahaas oo dhan baa macalinka laga maarmaan u ah